الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا باب تحريم الشفاعة في الحدود وحباب يهي حرمست الله حرمين حدود لغا إرقيه يعني حدود لأوغايه ciddii ku dhacday in laga ergeeyey si xadkaa looga baajiyaa ma bannaana goortaanay bannaanayna waa markay gaadho imaamka iyo xaakimka maxakamadda fadhi ee xukumaya mar haddii ay gaadho lagama ergeyn karo intase ka horeysa waa laga ergeyn karaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi azzaaniyatu waazani fajliduu kula waaxidi minhumaa mi'ata jalda haweenayda sinaysatay iyo ninka sinaystay mid la arkoo ka mida ku dhuftaa oo ku jeedala boqol jeedal walaa ta'khudkuma ayaana idin qabanin bihimaa ra'fatun naxariis iyo uurjileec yaanu idin qabanin fii diin illaah fulinta diinka ilaahay iyo qadaagiisa in kuntum haddaad tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya bilaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinka dambe marka ikhwaani xuduudan ilaahay baa jalla wacalaa jideeyey in la oogana waxaa ku jirta masaalix iyo dano badan baa ku jirta qofka xadka laga oogaayo daahir ahaan dhibba ha ku ahaato laakiin marka la eego masaalixda iyo danaha waaweyn ee ka dhalanaya iyo in qofkan qudhiisu dib isu ilaalinaya dadka kalena iska ilaalinayaan xuduudda inay ku dhacaan marka la eego waa raxmad iyo naxariis weeye xuduuddani sidaa awgeed baa ilaahay in la fuliyo ayuu addoomihiisa amraya oo ciddii xad ku dhacda ee laga jaraayo ama laga oofinaayo aan loo waxa weeye uurnugaylin oo haddii alaba kuu roon yahay aan looga tudhin xadka in laga jaro in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo qiyaamaha rumaysan ee sharciga ilaahay siduu yahay u raacaya ayaana arrinkaa runtii ka soo dhalaalaya se ahaatee ka aan iimaanka lahayn ama iimaankiisuu daciif kaba yahay arrintaasi waxa weeye way ku adkaanaysaa arrinta ku saabsan xuduuddu walaalayaal diinteennay ka mid tahay in la fuliyo la oofiyaana waa waajib saaran madaxda dadka madaxda ah ayaa xuduuddu inay oofiyaan oo ay fuliyaan ay ka mid tahay howlahooda waxaanay ka mid tahay xuduuddaasi waxyaabaha gaalada iyo inta u hadasho ama raacsani wakhtigan ay buuqa badan iyo shubahaadka badan ku furaan aada iyo aad baanay u dhaleeceeyaan taasina waa jahligooda iyo caqli daraantooda ayay waxa weeye muujinaysaa waayo xuduudan ilaahay baa dejiyey allihii xuduudan dejiyey waa allihii dadka abuuray isagaana ilaahay jalla wacalaa dadka iyo wixii danu ah iyo dhibaatooyinka wixii ay kaga joogsanayaan oo aqoon badan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir wa can caaishata radia allahu canha ana qurayshan quraysh qabiiladii la odhan jiray ahamahum waxa murugo gelisay shaanulmar'ati almakhsuumiyati haweenaydii makhsuumiyadda ahayd arrinkeedii ayaa muruggeliyey allatii saraqataa soo waxaday waxay waxaday sanadkii caamulfatxi bay markaa waxaday fa qaaluu waxay idhaahdeen man yukallimu fiiha rasuula allah rasuulka ilaahi yaa kala hadlaya sala allahu calayhi wasalam fa qaaluu waxay idhaahdeen waman yajtaricu calayhi oo yaa ku dhiiranaya ilaa usaamatu bnu zaydin usaamo mooyaane xibu rasuulillaah ay maxbuubu rasuulillaahi rasuulka ilaahay kuu jeclaaday ahaaday kuu jeclaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagiyo markaa abihiiba uu jeclaa marka yaa ku dhiiranaya idhaahdeen dee usaamaha loo diro cid kale ku dhiiran mayso usaamana rasuulku wuu jeclaa dhinaca kalena dee iska gurigiisa iyo had iyo jeer kamuu dhammaan jirin waa inankii mawlihiisa aalu beytku iskaga tirsanaa hadiyo jeer wuu iskala koray waanu yaraa markaa da ahaan oo da'diisuna way yarayd markaa inuu ku dhiiranayo oo isagoo aanu waxa weeye ka waabanahayn sida dadka kale ama ragga waaweyn ay uga waabanayaan ayay u arkeen markaasay isagii u yimaadeen oo yidhaahdaan arrintaasaa jirtee rasuulka kala hadal inuu ka baajiyo gabadhaa jarista gacanta la jari la wa kallamahu usaamatu usaama ayaa la hadlay rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo faqaala wuxuu yihi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illaahi tacaala xad xuduudda ilaahay ka mida in la oofiye ayaad ka ergeynaysaa miya istifhaamtu waa inkaari weeye wuu ku diiday uma qaama dabadeeta rasuulku way istaago fakhtaaba ee khaaba waa khudbadeeyey uma qaala wuxuu hi ayuha naasu dadyow inamaa ahlaka waxaa halaagayuna aladiina qablakum dadka idinka horeeyey annahum kaanuu inay ahaayeen idaa saraqa fiihimu shariifu ka sharaftali markuu waxado tarakuuhu kuwa ka taga waidaa saraqa fiihimu daciifu aqaamuu calayhi lxadda ka daciifka ah ee dhexdooda ku liitaa markuu waxa weeye waxadana xadkay ka oogi jireen waymullaahi dhaarta alle low ana faatimata binta muxamadin saraqat haddii faatimo ina muxamade ay waxado laqaactu yadaha hadday waxadi lahayd laqaactu yadaha gacanteeda waan jari la muttafaqun calayh wa fii riwaayatin fatalawana wuu isbedelay wejhu rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalama wejiga rasuulka ilaahay oo faqaala wuxuu ihi atashfacu ma waxaad ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illaah qaala usaamatu usaama wuxuu yihi markuu arkay dee inuu qaldamay istakfir lii yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo ilaahay dembi dhaafiyo weydi qaala wuxuu uhi uma amara wuu faray rasuulku bitilka almar'a gawaynayda in gacantii la jaro oo faquطicat yaduha gacanteedii baa la jaray xadiidku wuxuu daliilu yahay xadkii ama xuduudii mar hadday madaxda gaadho imaamka gaadho iyo waxa weeye xaakimkaasi maxakamada fadhiya inaan laga ergeyn karin oo aanay banaanayn arrintaas ya in laga ergeeyaa ma banaana waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa diinta ilaahay marka la eego dadku inay ku siman yihiin oo axkaamta sharciga dadku way u siman yihiin ama ha noqdaan kuwo maalqabeena ama fuqara ha noqdaan madax ha noqdaan mija ha noqdaan si ay doonaanba ha noqdaanee axkaamta sharciga dadku way u siman yihiin in lagu simo ayaana waajiba waayahay haweenaydana ee umu salama makhsuumiyad bay ahayd qurayshiyad makhsuumiyad ahoo umu salama isxigeen radia allahu canha umi lmu'miniin marka waxaa dhacay markii rasuulku gacanta uu jaray sala allahu calayhi wasalam way toobad keentay sida bukhaariguba warinayo waanay guursatay berigii dambena waxa weeye caashay u iman jirta marka ay baahi iyo dan rasuulka ka leedahay kolkaasay danteeda u sheegi jirtay inay rasuulka u gudbiso sa rasuulkuna u fulin jiray sala allahu calayhi wasalam markaa xuduuddu waana waxa weeye waa zawaajir oo marka la fuliyo dadkii waxay ka hor joogsanaysaa inay waxyaabaha noocaasa la yimaadaan waaya waana jawaabir oo qofka qudhiisii waa loogu dembi dhaafayaa oo waxa weeye dembigii ayay kafaara gud uga noqonaysaa baabu nahyi can tagawuطi fii ariiqi اnnaas wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay can itakawuطi in lagu saxaroodo fii ariiqi اnnaasi wa dilihim wa mawaaridi اlmaai wa naxwiha dadku wadada ay marayaan iyo harhkay harhsanayaan iyo meelaha biyaha looga soo arooro wa naxwiha iyo meelaha la midka ah sida dugsiga dhaxanta laga dugsado wakhtiga qabowga iyo marka cadceedda loo baahan yahay meesha lagu diirsada cadceedda la ysugu dhiga iyo wixii lamida meelaha noocaasa in saxare iyo nijaas lala tagaa ma banaana waaya iyadoo laga fogaanayo dadkii in xaqdarro lagu dhibo iyo adiyadda noocaas qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi waladiina kuwa yu'duuna dhibaya almu'miniina waalmu'minaat bigayri ma ktasabuu waxay kasbadeen waxaan ahayna ku dhibaya faqad ixtamaluu waxay xambaarteen buhtaanan buhtaan iyo wa ihman mubiinaa dhowr jeer baynu aayadda soo maray oo mar walba uu deliishanayey masaa'il oo way macno ballaadhantahy aayaddu dhib kasta oo dadka mu'miniinta ah rag iyo dumarba xaqdarro lagu dhibo ayaa soo gelaya tanna waxay ka mid tahay dhibtii aayaddu ay koobsanaysay marka waa in la yska ilaaliyo وعn abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi itaquu ka dhowrsada anlaa cinayn labada nacdasha soo jiitee laysku nacdalo qaaluu waxay idhaahdeen wama laacinaani qaala wuxuu yihi aladii midka weeye yatakhalaa ku saxaroonaya fii ariiqi nnaas aw fii dilihim dadka wadadooda ama harhkooda rawaahu muslim marka aladii yatakhala yatakhalaa labada nacdasa soo jiitaa waa in dadka wadadooda ama harhkooda lagu waxa weeye saxaroodo kadalika meelaha kale ay u baahan yihiine markaa aanay ka maarmahayn sharcigeennuna waa diintii nadaafadda wax kasta oo markaa xun ama dhib noqonaya ayay dadka ka fogeynaysaa baabu nahyi cani ilbawli wanaxwihi fi lmaai araakid reebista layska reebay buu baabu ayuu baab u yahay in lagu kaajo biyaha fadhiya iyo wanaxwihi waxyaabaha lamidka ah kaadida waxyaabaha lamidka ah sida saxaradoo dee kaba sii daran oo haddii kaadida la diiday saxaradiina ka daranba almaa araakidna waa biyaha fadhiya ay aladii laa yajri can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama nahaa an yubaala fi lmaai araakid wuxuu rasuulku reebay in lagu kaajo biyaha fadhiya biyaha fadhiya la yidhi biyuu hadday socdaan kolkaa waxaa laga garanayaa waxba dhibaata inaanay ku sugnayn in lagu kaajo biyo badanoo da iska soconaya ay yihiin oo waxba yeeli mayso aysha yeeshee biyaha fadhiya laguma kaajayo waxay kaadida kaba sii daranna ka sii awlaysan sababtuna waxay tahay nadaafadii baa la ilaalinayaa waxaa laga fogaanayaa caafimaad darada iyo gudaafadda iyo nijaasta iyo qurunka waxyaabaha keeni kara si aynu ognahayna dadku waxyaabaha ay xanuunada ka qaadaan sida kaloorayaasha iyo shubannada iyo waxaa ka mida biyaha oo waxa weeye bilaa nadaafad noqda oo tusaale ahaan ay la kulmaan nijaaso iyo gudaafado iyo baktiye iyo waxyaaba noocaas baabu karaahati tafdiili lwaalidi bacda awlaadih calaa bacdin fi lhiba wuxuu baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay tafdiili lwaalidi dheh cafwan tafdiili lwaalidi ka wax dhalay inuu fadilo bacda awlaadihi awlaadiisa barh ka mida inuu fadilo calaa bacdin barh kale uu ka fadilo fi lhibati hibada hibada uu kaga fadilo oo uu barh hibo siiyo barhna aanu siin alwaalid baa la yidhi waalidkaasi odayga iyo islaanta labadaba uu noqon karaa oo xadiidkanina rag buu ka waramay laakiin dumarkina waa la mid weeyi arrintanna sheekhu karaahuu ka cabira ahlulcilmiga badidooduna waxay qabaan inay arrintani makruuh tahay laakiin jamaaca min ahli lcilmi waxay ku tegeen inay muxaramba tahay waana sida saxiixa wallahu aclam ee xadiidkan alfaadiisa laga faa'iideysanayo aynu xadiidka laqabayno can nucmaan ibni bashiirin radia allahu canhuma ana abaahu aabihi a nucmaan ibnu bashiir laba saxaabi bay ahaayeen ataahu bihi wuxuu ula yimi ana abaahu aabihi baa ataa bihi ula yimi bashiirka nucmaankaasi rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu uhi inii anigu naxaltu waxaan siiyey ibnii haada inankayga kana hulaaman adoon kaana li an lahaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam akulla waladika naxaltahu mila haada caruurtaada oo dhan kan oo kale miyaad siisay faqaala laa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam faarjichu cesho haddaba wa fii riwaayatin faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam afacalta haada kan miyaad ku samaysa macnii siintan biwaladika kullihim caruurtaada o dhan qaala laa qaala itaquu llah ilaahay ka cabsado wacdiluu fii awlaadikum caruurtiina u garsoora u cadaalad sameeya farajaca abi aabbahay dabadeetana wuu noqdo faradda wuu celiyey tilka sadaqata sadaqada hee ee ilaa mulki mulkigiisii buu celiyo uu ku noqday markii rasuulku yihi markaa waxa weeye maaragtay cadaalad sameeya buu marka cesho isagoo u hogaansamaya ceshadaah cesho haddaba kaa socon mayse wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku soo aroorto muslimku warinayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yaa bashiiru bashiirow alaka waladun siwa haada caruuraan kan ahayn ma leeday qaala nacam qaala akun lahum wahabta lahu mila haada dhammaantood makanoo kalaad u hibaysay qaala la qaala falaa tushhidnii idan haddaahay markhaati gelin fa inii la ashhadu calaa jawrin maxaa yeele anigu kama markhaati noqdo dulmi wa fii riwaayatin laa tushhidnii calaa jawrin ulmi hayga markhaati gelin hay markhaati gelin ulmi wa fii riwaayatin ashhid calaa haada hayri ashhid markhaati geli calaa haada kan hayri aniga hayrkay cid kale markhaati geli anigu markhaati ka noqon maayo uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku yihi ayasuruka maka faraxti gelinaysaa an yakunuu ilayka fi lbiri sawaan xagga samafalka iyo baarinimada inay isku mid kugu noqdaan oy ku wada baari sameeyaan baariin ku wada noqdaan qaala wuxuu ihi balaha qaala wuxuu ihi falaa idan maya hadda falaa idan maya hadda yani ay falaa tufaadil baynahum bilcaiya idan mar haddii xaalku sidaa yahay haddaba deeqda iyo hadiyadda ha ku kala fadilin muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim waa isku waafaqay xadiidkani masaladaa sheekhu u guntay buu daliil u yahay caruurtii waxaa haddaba lagu simayaa waa maxay waxay ahlulcilmigu leeyihin waxaa lagu simayaa waa sadaqada ama hibada dee loogu tabarucayo wixii tabarucee loogu tabarucayo weeye laakiin maaha maaragtay nafaqada maaha iyo masaariifta masaariifta maaha oo masaariiftu iyada qof waliba mid kasta wuxuu u baahan yahay ayaa dee la siinaya oo tusaale ahaan dee caruurtii waxaa dhici karta inay kala duwan yihiin oy kala deedan yihiin mid waa ilmo yaroo dee cunto iyo cabis iyo waxa weeye dharun u baahan iyo in la ilaaliyo mid uu ka roonyo dee waxbarasho u baahanya waxbarashaday u baahnayeen baa kala duwanaan karta mid baa kutubus u baahan in loo soo iibiyo mid baa laga yaabaa inuu u baahan yahay in loo guuriyo soo maha dee la odhan maayo kii u baahnaa in loo guuriyo ya marka loo guuriyo kii kale in guurba weli gaadhin ama aan uga baahnayna isagana intii oo kale hala siiya lama odhanayo soo ma aragtid waay mid baa tusaale ahaan waxbarasho gaadhay oo u baahan in lacag laga bixiyo ama kutub loo iibiyo wixii la mid a dee kaan waxbaba barashaba gaadhin la odhan maayo dhinaca ah laga simo marka waxaan rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam ha loo cadaalad sameeyo waa maxay sida ibnu cuthaymiinba ku nuxnuuxsanayo waa sadaqada waxa weeye iyo hibada tabaruc ahaan loo siinayo markaad caruurtaadii doonayso inaad wax siiso iyo aada ugu tabarucdo markaasaad waxa weeye ku simaysa ama ha waaweynaadaan ama ha yaryaraadaan markaasaad ku simaysa hablihii iyo inamadii ka waran ya labadaba horta dee deeqdii waad ka waad maaragta waxbaad ka siinaysa oo hablihiina waa la siinayaa taas waa mid laakiin inankiiyo inantii miyaa la isu leegaynaya sida sidii dhaxalkaa loogu qaybinaya waxaa la odhanaya lidakari milu xadil unhayey jamaaca min ahli lcilmi waxay leeyihin sidaa dhaxalkaa loogu qaybiyo bacdu ahlilcilmina waxay leeyahay la isu leegeysiiyo waxaanaad moodaa inay raajix tahay wallahu aclam in sidaa dariiqa dhaxalka la mariyo waayo ilaahay baa sidaa ugu qaybiyey qaybintaa ilaahay mid ka wanaagsan ama ka cadaalad badanina ma jirto waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya cadiyada iyo hibada caruurta in lagu simaa waxay sababaysaa inay waalidkii waxa weeye u wada samafalaan oy waxa weeye bir uwada ula wada yimaadaan bay sababaysaa dii laakiin qaarkood la siiyo qaarna la qadiyo waxay sababi kartaa iyagina inay isxaasidaan ama isnacaan waxa weeye waalidkiina kuwii la qadiyo aanay u samafalin waaya baabu taxriimi ixdaadi lmar'ati calaa mayitin fowqa halaaثati ayaamin ilaa calaa zawjiha arbacata ashhuri wacashrata ayaamin wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay ixdaadi lmar'ati haweenaydu inay isu basaasiso calaa mayitin ay liajli mayitin may daraadi fowqa halaaثati ayaamin saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjiha ninkeeda maahaane oo isaga arbacata ashhurin wacashrata ayaamin afar bilood iyo toban maalmood ayay isu basaasinaysaa waay maxaa looga jeedaa ixdaadkan ama ixdaad lmara sharci ahaan ixdaadka waxaa looga jeedaa tarku tiibi waziina in laga taga markaa cadarka noocyadiisa kala duwan iyo waxyaabaha bukuurka ah ee laysku buufinayo ama laysku uuminayo iyo markaa quruxda noocyadeeda kala duwan waaya marka saddex wax ka badan ciddii aan ninkeeda ahayn haweenaydu isuma basaasin karto ninkeedana muddadaasay isu basaasinaysa muddadaana waxay isu basaasinaysaa haddii aanay uur lahayn uur haddii aanay lahayn noocii kale ay doonaysaba ha noqoto hadday uur leedahayna ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa marka ay uurkaasi dejiso ama afartan iyo tobanka afar bilood iyo tobankan habeen ha ka dheeraato ha ka badnaato ama ha ka yaraato can zaynaba binti abi salamata radia allahu canhuma qaalat waxay tidhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa ummi xabiibata radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalama waaya xiina tuwufiya abuuhaa abuu sufyaana bni xarbin radia allahu canhu xiina goortii baan u soo galay tuwufiya la oobsaday abuuhaa aabaheedu abuu sufyaan ahaa ibnu xarbin radia allahu canhu fadacat waxay dalabtay biiibin cadar fiihi sufratu khaluuqin aw kayri cadarkaasoo waxa weeye ay ku jirto sufratu khaluuqin khaluuq waxa weeyaan markaa cawlaankii aw kayrihi ama kayrkii macnuhu wuxuu noqonayaa cadar bay markaa u yeedho ay tiri balkeena cadarka fadahanat minhu jaariyatan addoon bay markaa waxa weeye wax uga mariso ay ugu dhaashiday uma masat dabadeet waxay taabsiisay bicaaridayhaa labadeeda dhaban ayay taabsiisay oo waxbay ka marsatay uma qaalat dabadeeta waxay tidhi wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa lii biibi min xaaja cadarka dan kama lihi wax dan ahoo aan markaa ka leeyay ma jirto hayra anii samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquulu cala lmimbar ayeeshee waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo mimbarka ka dul leh laa yaxilu xalaalu maaha limra'atin haweeney tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxidda inay isbasaasiso calaa mayitin liajli mayitin may daraaddiisu basaasiso fawqa halaai layaalin saddex habeen wax ka badan oo maalmahoodiina wata ilaa calaa zawjin nin mooyaane arbacata ashhurin wacashran bay isubasaasinaysa qaalat zaynabu zaynab waxay tihi uma dakhaltu calaa zaynaba binti jaxshin radia allahu canha waxaan u soo galay dabadeeta zaynab oyna jaxshi ahaa radia allahu canha umi lmuminiin xiina tuwufiya akhuuhaa walaalkeed markii la oobsaday walaalaheedna saddex bay ahaayeen oo abuu axmed iyo cubaydullaahi iyo cabdullaahi bay ahaayeen waxaa markaa soo arooray wax tusinaya inaanu midnaba ahayn kan waktigan ay zaynab usoo gashay geeriyooday wallahu aclam inuu kuwa ahaa iyo inuu markaa cid kale xagga dhinac kale ka walaal ahaayeen ama maaragtay xagga ridaac ka walaal ahaayeen inuu ahaabaa iska dhici karta fadacat waxay u yeedhay biiibin cadar bay markaa dalbatay oo famasat minhu waxbay ka taabatay uma qaalat dabadeeta waxay tidhi amaa wallah ilaahay baan ku dhaartay maa liibi min xaaja cadarka dankama lihi غayra أنii samictu rasuul الlahi slى الlه عalيh وsلم yqul عlى اmimbri laa yaxilu لimraأaةi تumin bالlahi واlyوم الآkhir an تxida عalى mayiti fوqa ثaلaaثin ilا عlى زوجi أربcaةa أshhuri وcشhra mutafq عalيh labada xadiiث way iswaafaqeen wakadalika xadiidkii umu caطiya marka waxaa kalooynu xadiidka ka qaadanaynaa صaxaabtii rasuulku siday ugu hogaansami jireen sharciga iyo sunada rasuulka walow caadada iyo sida naftu jeclaysanaysaba ha khilaafto xaasaskan rasuulkuna dee aimay ahaayeenoo dad lagu dayanayay ahaayeen markaa iyagoo sunnada muujinaya ficil iyo qowlba ku muujinaya ayay waxa weeye arrintan sameeyeen waa lagu dayanayey oo dad maaragtay lagu dayanayo ayay ahaayeen radia allahu canhuna ajmaciin waa tahay waxaa kaloo laga qaadanaya haweenaydu haddii ay markaa cadar iyo waxyaabaha la midka marsato dee ixdaadkii way jebisay bay noqonaysa ixdaadkii way jebisay oo uma masat bicaaridayhaa umu xabiiba markay jidhkeeda ama labadeeda dhaban taabsiisay sidaasaa waxa weeye ixdaadkii dhowrka cisho uu ku dhammaaday bay noqonaysa halkaasuu ku go-ay waxaa jira arinta ku saabsan waxaanaynu dhahnaa markaa saydii bay sidaaiyo wax lamid ah innaga dadkeenu waxyaaba badan oon markaa soo aroorin bay ku dardaraan waxyaabaha ay ku daraan waxaa ka mid ah in haweenaydii la yidhaahdo laba maroo isu eeg ha qaadato ya taa wax daliilo miya u garanaysa ya la wax daliilohoy taasi leeda ma jirto maxaa kaloo ka mid ah waa laga yaabaa kolley dumarku imaka way dee in badan baa loo sheego way fahmeen baan filaya badidooda arrintaa laakiin qaarkood oo kale islaamaha qaar baa waxay u fatwoodaan biayri daliil inaanay horta dhaashan ma garata dhaashig iyo waxaa iska ilaali bay hangaranaysa taasina waxa weeye sax maaha way iska dhaashan kartaa oo saliidda iyo subaga xoolaha iyo wixii ay marsanaysa waa iska marsan kartaa dhib male laakiin waxay iska ilaalinaysaa cadarka iyo waxyaabahan dee dumarku waxa weeye ay isku qurxiyaan ama waxyaabaha ismarinayaan ha noqoto ama indhakuushii ha noqoto waxyaabihii caynka ahaa iyadoo way iska ilaalinaysa ma garata laakiin waxba male inay dhaashato wasaas lagu dili maayo baabu taxriimi bayci اlxaadiri lilbaadiyi watalaqi الrukbaani wاlbayci calىa bayci akhiihi wاlkhidbati calىa khidbatihi ila an yaأdana aw yuradda wuxuu baabu yahay xarimista la xarimay qof reer magaali mid baadiye ka soo gala inuu wuxuu iibiyo wa talaqi rukbaani iyo dadka musaafiriinta ah ee alaabaha soo wada in laga hortago oo magaalada meel ka baxsan lagaga hortago wاlbayci calىa bayci akhiih iyo iibka walaalkii qofku inuu iibiyo iibkii uu ka dulgeliyo wاlkhidbati calىa khidbatihi iyo inuu waxa weeye doono haweenayda uu doone walaalkii ama u geed fadhiistay inuu uga dulgeed fadhiisto ilaa an ya'dana aw yuradda inuu markaa ogolaado qofkaasi hore khaadibkaa hore inuu ogolaado ama la diido oo dee la celiyo mooyaane masaa'ilka noocaasa ayay axaadiistana tilmaami doontaa qaala wuxuu ihi can anasin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka alla wuxuu reebay an yabiica inuu iibiyo xaadirun mid markaa reer magaali libaadin mid miyi ka yimi inuu wuxuu iibiyo uu reebay wain kaana haba ahaada akhaahu walaalkii liabiihi wa ummihi xagga aabbihii iyo xagga hooyadiiba kay walaalka ka ahayna shaqiiqiisa aaba ha ahaade muttafaqun calayhi وعn بن cmر qاl qاla rasuul الlahi slى الlahu عalayhi وasلم laa تتalaqw haka waxa weeye hortegina asilca badeecadaha xatىa yuhbaطa biha ilى اأswaaq ilaa suuqyada la keeno lagu soo dejiyo lasoo gaadhsiiyo mutafaq عalayhi وعn بni cabaasi radي الlahu canهuma qala qala rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi وasلم laa تتalaqw الrukbaana hala kulmina macnii haka hortegina الrukbaana dadka musaafiriinta marka arukmaan waxaa looga jeedaa musaafiriinta ama waxa fuushanaadaan ama ha lugaynayaan oo hase yeeshee caadada carabta inta badan waxay ahaan jirtay markay safrayaan waxbay fuuli jireen oo lukumay safri jireen had iyo jeere iyagoo gaadiid fuushan bay markaa safri jireen sidaa awgeed baa musaafirka marka la sheegaya raakib baa la odhanaya jamaacada musaafiriintaana rukbaan baa la odhanaya soo ma waa dad musaafiriina unbaa markaa looga jeeda ama waxa fuushanaadaan ama yaanay fuushanaan laakiin caadadooda sidaa waxa weeye iska ahaan jirtayba laa tatalaqaw asilac waay xadiidka dambaynu marayn wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam laa tatalaqaw hala ka hortegin arukbaana musaafiriinta walaa yabic yaanu iibinin xaadirun mid reer magaali libaadin mid miyiga ka yimi yaanu waxba u iibinin faqaala lahu taawuusun taawuus baa ku yidhi maa waa maxay macnaha ay leedahay laa yabic xaadirun libaadin maxaa looga jeedaa marka daawuusoo ardaygii ibnu cabaasa baa ku yidhi qaala wuxuu uhi laa yakuunu lahu simsaaran dilaal iyaanu u noqon ma samsaar buu idin qora mise samsaaran mise simsaaran bifatxi siin waa gartay sharaxa waxaabuu odhanaya waa bilfatxi muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuu reebay axaadiidtu weli way sii socotaan masaladaa ka yar hadallo dhowrkan masale ee halkan uu baabka u guntay waxaa ka mid ah in laga hortago dadkaa alaabta soo sida arrinta noocaasi waxa weeye waa muxaram oo ma banaana oo nahyi baa ku soo arooray ciladuna waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxa weeyaan wallaahu aclam dadkan soo socda een suuqiina weli soo gaadhin ma garanayaan waxa weeye qiimihii alaabto alaabtoodu ay suuqyada ka maraysay waxay u badan tahay inaanay garanahayn kuwan ka hortegayaana had iyo jeer ama sida badan nastee xumo aha waxay doonayaan inay wax jaban kaga iibsadaan ayay doonayaan oo xoolihii markaa alaabtoodu qiimahay maraysay ka hooseeya inay kaga iibsadaan ayay rabaan marka si aan iyaga loo dagin oo aan loo dhicin baa loo diiday in laga hortago dadka alaabta wato si aan loo dagin waa ta kale si aan dadkan kale ee mujtamaca iyo bulshadana iyagana loogu cedhiidhin waayo alaabtani marka meelaha laga keene ee bartii lagu iibinayo la keeno waxaa macruufa qiima aan aada qaali u ahayn ama aan dadka wareer ku ahayn bay siiyaan dad kalehi oo lagu qaataa haddii laakiin laga hortago oo halkaa lagaga soo jelmato ama lagaga soo iibsado oo dabadeetana suuqii la keeno kuwaa ka hortagee kasoo iibsada inay qiimihii kicinayaan o kordhinayaan shaki kuma jiro soo ma taasina dadkii bay ku noqonaysaa maxay tadyiiq iyo culays iyo markaa cilili ku noqonaysa cilooyinkaas iyo kuwa la midkaabaa arrinkaa loo diiday sida saxiixa ana laga hortegi maayo ama ka hortegistu waxay ku dhammaanaysaa ilaa barta alaabtaa lagu iibiye ay imanayaan shaaficiyadu waxay idhaahdaan hadday beledkii soo galaan ama magaaladii soo galaan walow bartii yaana imanin alaabtan lagu iibinayo suuqii alaabtani lahayde waxba maaragtay ka hortegistaasi dhib yeelan mayso se yeeshee waxa weeye sida raajixa ah ahlucilmi badanina ay mareen ilaa suuqeeda la keeno halka lagu iibiyo maaragtay walow magaaladaba ha la soo geliye laga hortegi maayo xadiidkaa horeba tusinaya xataa yuhbata biha ila aswaaq waaya haddii sidaasi lagu iibiyo ka waran iibkii ma asaxaya iibkii wuu asaxayaa sida saxiixa ah laakiin qofkaa alaabta markii hore soo jilaabay oo watay khiyaar buu yeelanayaa oo haddii uu u arka in la dhacay waxa weeye wuu ka noqon karaa wuxuu odhan karaa war lacagtaadi waa tane waad nala gaadhay oo qaflad baad nagu qabataye waxa weeye alaabtayadii nasiib oo odhan karaa soo ma aragti taana waxaa u daliila xadiidkii abi hurayre muslimka ku yaalay ee rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalam faman tuluqiya fashturiya minhu faida ataa sayiduhu asuuqa fahuwa bilkhiyaar xadiidkaasi ayaa u daliila masalada labaad ee halkan uu kaga warramay waxay ku saabsan tahay inaanu maaragtay qof reer magaali qof reer miyiah waxba u iibin ayay ku saabsan tahay waay masaladanna fuqahada shaaficiyada iyo waxa weeye xanaabilada iyo shuruud bay markaa u shardiyaan shuruuddaasi oo ilaa afara oo ay yidhaahdaan marka afartaa shardi waxa weeye meesha ay yimaadaan ayaa arrintan ay mamnuuc noqonaysa haddii laakiin la waayo ama mid ka mida la waayo reer magaalkii qofkii reer miigaha wax wuu iibin karaa shuruuddaa ay sheegaan waxaa ka mid a ama shardiga koowaad uu yahay ka reer magaalkaahi waa inuu yahay ka reer miigaa mid u qastiyey si uu alaabtan ugu iibiyo waa inuu ka reer magaalka yidhaha ken alaabtan anaa ku iibinayo qiimaheediiyo waxaan garanayo oo aan layla gaadhahayna ken ku iibiye oo dalabka uu ka reer magaalkii leeyahy dii laakiin waxay idhaahdeen uu yeesho dalabka marka horeba ka reer miigaahi alaabta sitaa oo u bandhigo uu idhahdo alaabtan ii iibi dhib male bay leeyihi shardiga labaad qofka reer miigaahi waa inaanu sixirka garanahayn alaabtiisan ama waxaanu sitaa sixirka u marayo waa inaanu garanayn hadduu sixirkii garanayo mid reer magaali wax wuu iibin karaa dhib ma laha waayo isagaaba sixirkii garanayo cidina dee maaragtay ma baqaasi karto cidina lama gaari karto shardiga saddexaad kan alaabta wata ee markaa miiga ka keenay waa inuu alaabtan ugu talagalay iib waa inuu ugu talagalay oo wax kale aanu u keenin waxay idhaahdeen haddii waxa weeye iibba aanu ugu talagelin oo wax kale uu u keenay marka hore sida inuu cid siiyo ama deetana ha dhow is idhaahdo iibi wuu dhiibi karaa qof reer magaalo markaas ama waaragta wuu u iibin karaa shardiga afraad qofkan reer miigaahi waa inuu doonayo alaabtiisa inuu ku iibinayo sixirkay maalintaa marayso oo intuu maanta waxa la siisanayo alaabtiisa siiyo inuu iska noqdo waa inuu sidaa rabo haddii laakiin uu doonayo inay maalmo alaabtiisani u taallo oo dabeetana hadhow uu maaragtay iibiyo wuu u iibin karaa ka reer magaalkii sidaasay idhaahdeen waxaa macruufa marka alimaamu shaafici iyo shaaficiyadu inay u fasiraan waxa weeyaan waxa la diidan yahay waa qofka markaa reer miiga ah ee doonaya inuu alaabtan iibiyo mid reer magaala odhanaya dabeetan iyo alaabtii maka way jaban tahay oo haddii waxa weeye imaka aan saa ku iibino alaab wax jaban bay noqonaysaa oo kaa khasaaraysaa ken meel baan kuu dhigayaa waan kuu haynayaa waxa weeye hadhow marka ay kacday qaaliyowdo ayaan kolban yar iibinayaa kolban yar iibinayaa kolban yar iibinayaa saasaan ku wadayaa si lacag fiican iyo waxaaga kugu gooyo soo ma aragti waxaa la diidanya waa taasiha xataa samsaarkan ibnu cabaas uu ku fasirayna waa dilaalka noocaa samaynay yidhaahdeen qofkiile waxa weeye alaabtii maka iibin mayna anaa ku haynayo oo si tadriijaan hadhow kuugu iibinayaa oo caynkaa ma garanaysa dadkii in waxa weeye tadyiiq iyo dhibaato la geliyo keenaya waata noocaasay leeyihin wallaahu aclam ya xadiidkana daahirkiisa in lagu wado kolley waxa weeyaan markaa wax daliila oo ka leexinaya anigu waxa weeye garan maayo wallahu aclam qaala wuxuu yihi sheekhu raximah llah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu reebay an yabiica xaadirun libaadin mid xaadira ama reer magaali inuu mid baadiye markaa ka yimi wuxuu iibiyo walaa tanaajashuu najsiga waxa loo yaqaana ha samaynina ay walaa tatanaajashuu horaynu usoo maray macnihiisa inuu yahay qof aan doonahayn alaabtan inuu iibsado inuu waxa weeyaan maaragtay lacagteeda kordhiyo isagu ma raba laakiin wuxuu doonayaa dadka kale inay ku dhacaan oo alaabta uu dadka kala dago makanuu ku leeyahay shan dollar iga sii waar anaa aniga iga sii cuumadan toban dollar niyo inuu iibsadana dooni maaye miskiinkan inuu toban ka dhigu doonayaa oo lagu qaaleeyayo alaabtan walaa yabiici arajulu ninku yaanu iibinin calaa bayci akhiihi iibka walaalkii oonu waxa weeyaan maaragtay ka dulgelinin walaa yakhtub yaanu doonin calaa khibati akhiihi waxa weeyaan maaragtay walaalkii haweenayda uu doonayo walaa tas'al ilmaratu haweenaydu yaanay weydiisanin alaaqa ukhtiha furista walaasheed litakfa'a si ay isugu foorarsato maa fii inaa'ihaa weelkeeda waxa ku jira waay oo markaa intuu ku yidhaahdaan ku guursado yaanay u shardiin oo aanay ku odhan horta gabadhaa kale aad qabto fur ya fur horta taa markaasanaad guursanaysa iyadoo doonaysa biilkaa la siiyo iyo hawlaheeda iyo guriga ay ku jirto iyo waxyaabaha inay iyadu he isku fuuqsato iyadu markaa isku dubaridato wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo arooray qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can italaqi alaabtii in laga hortaga ayuu ni reebay wa an yabtaaca almuhaajiru iyo muhaajirku inuu wuxuu iibiye licarabiyi nin reer miya muhaajirkana wuxun baa looga jeedaa kii reer magaalka ahaa wa an tashtarida almaratu iyo haweenaydu inay shardisto dalaaqa ukhtiha furista walaalkeed wa an yastaama arajulu iyo ninku inuu gorgortamo calaa sawmi akhiihi gorgortanka walaalkii inuu ka dul gorgortamo wanaha wuxuu reebay can najshi can najshi can najashi najshigana wuu reebay watasriyati gaaxinta la gaaxiyo xoolaha muttafaqun calayhi waaye arrinta ku saabsan khidadii iyada xadiidkaa dambaynu kaga warrami doonaa albaycu calaa bayci akhiihi waa la diiday ashiraau calaa shiraa'ihina iyaduna waa la mid waay macnuhuna wuxuu noqonayaa laba qofoo markaa wax kala iibsaday oo iibkii waxa weeye uu dhacay laakiin weli wada joogo oo dee khiyaarulmajliskii leh khiyaarulmajliskii leh ama dee haba kala tagaana bishardi lkhiyaar bay wax ku kala iibsadeen adigu laakiin iibkii dee wuu dhacay oo wuu guntamay ya kii alaabta qaatay buu ku leeyahay waxaad yeeshaa ma alaabtan uu kaa iibiy ma kanuu intaa kaa siiyey ar waxa iska celiyo anaa markaa tan oo kale qiimo yar kaa siinaya wax yaroo jaban baan kaa siinaya tan oo kale ama intan lacagtan uu kaa siiyey qudheeda waxaan kaa siinayaa shay ka fiican oo ka sarreeya ma faante waa muxaram weeye waa walaalkaayoo waxa weeye wixii uu dadka ka yibiya aad ka dulgelinayso xiqdi iyo uurxumo iyo isnicbaan iyo dhib baanay keenaysa ashiraau calaa shiraa'ihina iyaduna waa muxaram oo waa la mid oo iyaduna waxay noqonaysaa suuradeedu qof markaa qof wax ka iibsaday kii markaa waxa weeye wax iibiyey ayuu markana xaggiisa ka soo wareegaya u odhanaya waa alaabtan aad intaa waxa weeye ka siisay ya waa alaabtan aad intaa ka siisay waar anaa in kaa badan kaa siisanayay alaabtayda iisoo celi dheh kii wax iibiye xaggiisuu ka soo wareegaya labada midna ma banaano saasoo kale waxaan banaanayn asawmu calaa sawmi akhiihi inuu walaalkii ka dul gorgortamo oo iyaduna waxay ahlucilmigu yidhahdeen macnaheedu wuxuu noqonayaa wixii inay dee isbaayacaan oo dabadeeta ay lacagtii suganto ay ku heshiyaan imaamadan intaa iga sii waa sax intaasaan kaa siinaya laakiin weli may kala iibsan soo ma aragtid wixii way isla afkarteen way dejiyeen laakiin weli hee may kala iibsan oo gacanta may jareen ma faante iyadoo halkaa u maraysa oo meel macaan u maraysa ayuu markaa leeyahay waar makanaad leedahay intaan iga waar aniga in ka badan iga sii buu odhanaya aniga in ka badan iga sii ta noocaasa ayaa waxa weeye la diidan yahay laakiin alaabtii oo halkaa iska taallo oo dee la baayacayo lale intaasaa la siinaya yaa intaa ku daraya taasi de waa bayculmusaayado waxba dhibaato ma laha marka la diiday laakiin labadii qof waa marka ayd heshiiyaan dhaa intaa aan kala siisanay sidaa wixii he isu soo dhadhawaato weeye laakiin aan lacagta la kala tirsan markaa farqiga udhaxeeya albaycu calaa bayci akhihi asawmu calaa sawmi akhihi kaasuu noqonaya marna iibkii wuu guntabay sooma aragtid laakiin dee waxa weeye waxaa la leeyahy khiyaarkiibaa weli jooga marna iibkii weli ma guntamine laakiin dee waxa weeye maaragtay wixii waa la islaaf kartay waxa la intaa aan kala siisano waa lagu kala raali noqdo laakiin weli iibkii muu dhicin qaala almualifu raximah llah wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal weliba xadiidkaa hore waxaa kaluu sheegaa tasriya waa gaaxintii xoolaha la gaaxinayey waa nooc qisha iyaduna ma banaana oo neefka irmaan marka la doonayo in la iibiyo waa in markaa waxoogay neefkii jiqilaana laga ilaaliyo aan lana lisin si caanuhu ay candhadiisa ugu ururaan oo naasuhu u waaweynaadaan oo candhadu u weynaato oo loo moodo markaa neef hoor oo caano badan inay tahay sooma aragtid waana qisha ma banaana wax alla wixii qishina ma banaano dee waa la mid maxaa ka mid ah neefkii markaad doonaysa inaad iibiso haddaad tusaale ahaan milix soo siiso ama aada biyo dhanaa soo waraabiso intaad marka hore oomiso ya jidhkiisiibaa dabcaya soo maaha oo waxa weeye inuu baruur leeyahay oo kaleu noqonaya neefka u eegaanaya dee waa qish caani haddaad biyihii ku kordhiso dee waa qish waxyaabo fara badan fara badan ay dadku sameeyaan oo qishkaasi soo gelaya ayaa jira dawadii baa lagu soo qorayaa kuwaalatigeeda ama maaragtay tayadeedu waa heerkaa iyadoo ka hoosaysoon ahayn waa qish ma banaana mid dhacday baa laga yaabaa in lagu soo qoro taariikh dhow oo tusinaysa inaanay weli dhicin ama waktigeedii aanay gaadhin haddaa xaqiiq ahaan way dhacday waa qish calaa kulli xaal umuur fara badan baa jirta qofka ilaahay ka cabsanaya waa inuu aad iyo aad isaga ilaaliyo وعن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع يانو يبين بعضكم بركين على بيع بعض مركك لا يبكيس ولا يخطب يانو دون على خطبة أخيه إلا أن يأذن له إنه فصحمه يعني إلا أن يأذن له مركا استثناء قاس لبدا صورة ونقنية تنهوين إذا يتايب كبا لبدا وحوية ونقنية قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال almuminu qofka muminka ah akhulmumini wey walaa yaxilu limuminin mumina xalaal maaha an yabtaaca inuu iibsado calaa bayci akhiihi iibka walaalkii walaa yakhtuba iyo inuu u geed fadhiisto ama uu doono toona calaa khidbati akhiihi doonista walaalkii xataa yadara ilaa uu ka tagayo rawaahu muslim waay arinta ku saabsan markaa khidbadu waxay noqonaysaa haddii nin uu haweeney la hadlo ama weligeedii uu la hadlo oo weli markaa aan la siinin oo la soo dhoweeyo ama maaragtay loo carab laalaadiyo ama la yidhaahdo waa lagu siin doonaayo wax la mid ah laga dulgelin maayo inuu ogolaado isaguoo waxa weeye uu maaragtay idhaahdo dee maaragtay iska soo socda mooyaane taasina waxay suurogeli kartaa markuu isagu iska daayaba sida xadiidkaa dambe sheegaya xataa yadara ee uu iskagaba tago si inuu mid kale iska guursado ama idhaahdaba waan ka noqday ama waan iska daayey waay waxaa kaloo banaan tahay haddii la diidadii oo haweenaydii ama dee dadkii waxa weeye ehelkeedii idhaahdaan maya adiga ku siin mayno haweenayda laguma siinayo dii la idhaahda laguma siinayana dee isaga u xadhibmaan mayso oo kooto ugu xidhnaan mayse waxa weeye haweenaydii waa la dooni karaa waana lala hadli karaa lama aragtid way laakiin iyada oo loo carab laalaadiya ama la yidhi waa lagu siinayaa oo haweenaydina iska ogoshahay oo hawshii iska dhegdhegaati tahay laakiin aan weli la siin ya in laga dulgeliyo oo maaragtay xoolo iyo wax lamida intaa halkan lasoo tumo ama la keena la idhaa annagaaba doonaynoo ka fiican oo caynkan oo caynkana noocaasa waxa weeye lama ogola waay ilaa saddex suuray ahlulcilmigu sheegaanoo marka way sharaxaan kutubta fiqiga ayaa masaa'ilkan insha allah lagu faahfaahin doonaa baabu nahyi can idaacati lmaali fii kayri wujuuhihi alatii adina asharcu fiiha wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay can idaacati lmaali xoolihii in lagu dayaco bikayri wujuuhihi wejiyadiisa waxaan ahayn alatii adina sharcu fiiha taasoo sharcigu ogolaaday xoolihii in la dayaco ma banaana in la dayacana waxaa soo gelaysa in la xifdii waayo o la ilaalin waayo xoolihii oo iska baylahaan o baytimaalaan iyo meelaha aanu sharcigu ogolayn in lagu bixiyo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا إلهي سدح براليين كي يهي سدحنا وإذن لنعبيها فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أرنت كلنا وأن تناصحوا من والله الله أمركم وي سماركت أرنت صدحات ويكره لكم قيل وقال وحيد لنعبيها قيل وحليلي وقال وحيدي maantao dhan inaa hadal haysaa waxaana la yidhi waxaanuu yidhi sidanaa la yidhi sidan kalaa la yidhi waxyaabaha noocaase dee inagana dhaqankaba inoo ahay nagu badan waa kahrata su'aali iyo su'aal badnaanta su'aalaha aan maaragtay qofku u baahnayn waxba u taray wa idaacata almaali iyo dayicista xoolaha rawaahu muslim wataqadama sharxu sharxiisuna waa inoo soo hormaray xadiidka sharxiisu inoo soo hormaray waa kan soo socdee muqayre eh kan abi hurayra ma aha qaala wacan waraadin kaatibi lmugiirata bni shucbata waraadkaa waxaa laga wariyo almugiira ibnu shucba radia allahu canhu yo kaatib uu ahaayo wuxuu qori jiray nin taabici oo hiqa a baanu ahaa waraadkaasiye qaala wuxuu ihi waraadkaasi amlaa calaya wuxuu ii yeedhiyey almugiiratu bnu shucbata fii kitaabin kitaab dhexdii ilaa mucaawiyata kitaabkaasoo ilaa mucaawiyata uu dirayay radia allahu canhu ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahda fii duburi kuli salaatin maktuubatin salaad kastoo farala dabadeeda لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكتب إليه انت وإنك صمر كتاب كورات كاذب وكتب إليه وحكى له وقرأ أنه كان ينهى رسول كريبتر عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال حيابها الريبتر وكان ينهى وحكى الريبتر عن عقوق الأمهات هو يوينك إن عاقلق النقرأ wawaadi lbanaati hablaha in la xabaal nololiyo la laayo ama xabaalha lagu rido si qaar samayn jira ama la iskaba dile wa mancin iyo diidis xaqi laga doonayo qofku diidiyo wahaati kaan waxaanu xaq u lahay inuu yidhaha markaa kaan aanu mutaysan mutafaqun calayhi wa sabaqa sharxu sharcigiisuna uu inoo soo hormaray marka maalkiina lama daadinayo oo lama markaa lagu ciyaari maayo waa la ilaalinayaa wixii qofku u baahan yahayna ha isticmaalo wixii uu sadaqad iyo wujuuhda fiican ku bixinayana ha ku bixiyo maalkuna dee waa wax loo baahan yahay oo fiican weeyeen marka waajibkiisa la gartee dariiqiisa la mariyo nicma almaalu asaalixu lirajuli asaalix sida rasuul ka soo aroortay sala allahu calayhi wasalam baabu nahyi can ilishaarati ilaa muslim bisilaaxin wanaxwihi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in lagu fiiqo qof muslima hub iyo wax la mida hubkaasi wuxuu noqon karaa waran seef baaskoolad xabad toori waxyaabaha hubka ah oo dhan sawaaun waxa isku mid ah kaana jaadan aw maasixan ama dhab ha ka ahaato kufiiqistaasi ama dheeldheel ha ka noqoto iyo kaftan oo aha ciyaaray ciyaar ha uga jeedo waa nahyi ee wa baabu nahyi reebista layska reebayna wax weeye markaa ayuu baabu yahay can tacaati sayfi seefta in laysu dhiibo masluulan isagoo bilaagala seefta iyadoo bilaagala in laysu dhiibo ama tooraydi iyadoo bilaagala in laysu dhiibo waayahay can abi hurayraa radia allahu canhu can rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi laa yushir mise laa yushiiru ya haddii laa yushiiru la yidhaahdo waa sida muslimka kusoo aroortaye waxa weeye waa waa nafyi oo bimacna nahyi ah haddii laa yushir la ydhaahna waxay noqonaysaa nahyiga qudhiisiiba laa yushir yaanu ku fiiqin axadukum midkiin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub fainahu laa yadri garan maayo lacala shayaana waxaa laga yaabaa shayaanku yanzicu fii yadihi gacantiisa inuu ka muruxsiiyo inuu ka waxa weeyaan maaragtay gano oo fayaqaca qofku uu ku dhaco fii xufratin god mina naari naarta ah naarta ka mida muttafaqun calayhi qaariya muslim baa isku waafaqay yanzicudaana sheekhaa inoo macnayn doona lacala shayaana yanzicu fii yadihi oo marka uu walaalkii sidaa ugu fiiqo waxa weeye xabadii ama tooraydii ama wixii la midka ahaa waxaa dhici karta shaydaankii inuu kadiyeba ama uu u qurxiyo inuu wixii sii daayabo dabeeta isagoonu sogeyn uu maaragta ama aan uba ka sahayn ku sii daayaba oo sidaa qofkii uu ku dila ama ku waxyeeleeyo arrintaasina hadda dhayal maaha waabay dhacdayba bulshadeenna dhexdeenay ka dhacday qof sidaa xabad qof ugu fiiqay oo isyidhi markaa ku ciyaaro kow intay kaga muruxsatay aanay dhulba ula dhicin way dhacday marar kala duwan hubkan kalena waxa weeye waa la mid markaa dee wax lagu ciyaaraba maaha soo ma aragtid waxaa ciyaar geli karaba ma aha waxa la mid ah wax kasta oo qofka muslimkaa ka argagixinaya ama ka nixinaya lama ogola waa xadii waxaa rasuulka ka soo arooray sal allahu alayhi wasalam kale inuu yidhi laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslima xalaal u aha qof muslima inuu ka argagixiyo ma fahamta hadduu doono isagoo hays haba ka riwaayadsanayo ha ka maadsanayba oo tusaale ma banaana inuu qof kabti xaseeyo oo kitaabkiisii u xaseeyey ya wadaadkii baa kitaabkii laga xaseeyey markaasaa uu waayey saa uu wuxuu is yiri waa lagaa xaday suu dhinac walba ka eegay waar maxaa dhacay suu naxay hadhow buu usoo saaraya odhanaya waan kula maaragta waan kugu ciyaaraya ma banaana kabtiin saa lagu sameeyo ma ama wax kale u leeyahay may qof muslima inaad xaqdarre kaga argagax geliso maya ma banaana laa yajuus qaala wuxu ui wa fii riwaayati limuslimin riwaayad kaloo muslimka usugnayd waxaa ku soo arooray qaala qaala abulqaasim qaala wuxuu yihi abu hurayra radia allahu canhu qaala abulqaasim abulqaasim wuxuu yihi rasuulkaahi sala allahu alayhi wasalam man ashaara qofka ku fiiqa ilaa akhiihi walaalkii bixadiidatin xadiid fa ina almalaa'ikata malaa'igtu talcanuhu way nacdalaysaa xataa yanzica buu qoraya riwaayadka qaar ana xataabaabuu igu joojiyey ilaa arrintaa waxa weeye uu maaragtay joojinayo wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi haba ahaado walaalkiisa xagga aabbihi iyo xagga hooyadii qaala wuxuu uhi qowluhu sala allahu alayhi wasalama yanzicu dubida bilcayni lmuhmalati maca kasri zaayi yanzicu sidaa waa loo xarakeeyey wa bilkayni lmucjamati maca fatxiha yanzaqu sidaana waxa weeye waa loo xarakeeyey wamacnaahumaa mutaqaaribun macnahooduna uu isku dhow yahy macnaahu macnaheedu waxa weeye bilmuhmalati marka yanzicu caynka la akhriya yarmi ha inuu ku markaa gano markaa dee shaydaanku tuuri maaye qofkiibuu u qurxinayaa inuu waxa weeye dee wixii tuuro uu sii daayo ama uu xabadii ridiyo wixii lamida wa bilmucjamati aydan yarmi marka yanzaqu la ydhaha kayn la akhriyana iyaduna waa yarmi wa yufsidu uu tuuriyu tuuruu fasahaadiyo wa aslu nasqi bilkayn nasqiga asalkiisuna alacnu walfasaad waa in wixii la duriyo in la fasahaadiyo wey yanzaqu baynahum waa idinka qur-aanka ku arkay waay waqul licibaadii yaqulu latii hiya axsan ina shayطaana yanzaqu baynahum shaydaankaa dhexdooda fasahaadinaya wey markaa marka walaalkii hub ku fiiqo waxaa dhici karta inuu shaydaanku fasahaadiyo oo waxa weeye uu maaragta u qurxiyo inuu kuba sii daayo ku sii daayo oo sidaa qofkii uu ku dhaawaco ama kuba dilo sidaa awgeed ha layska ilaali waa min baabi sadi daraa'ico wadadii xumaanta lagu gaadhi lahaaba in la xidho weeye gebigeedaba hala xidho ha layska daayo wa can jaabirin radia allahu canhu qaala nahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu reebay sala allahu alayhi wasalam an yutacaataa in laysu dhiibo asayfu seefta masluulan iyadoo bilaagala waxaa la mid ah dee tooreyd iyo wixii la mid ahaa rawaahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanun sheekh salimna xadiidku waa xasan buu leeyahay laakiin xadiidku waaba saxiixu alimaamu albaniyuna uu saxiixinayaa weeye waa tahay markaa xadiidkanina wuu sugan yahay seefta iyo waxyaabaha noocaasa toorida iyo waxyaabaha waa inaan bilaa gal laysugu dhiibin gal waa in laysugu dhiibo maxaa la yska ilaalinayaa inay qofkii ku fakato ama ay dhaawacday waxyeelayso ayaa laga fogaanaya la yska ilaalinaya hadday qofka maalan labada qof toorida isu dhiidhiibayaan oo hilib iyo wax la mida ay ku wada cunayaan oo mar walba inay galkii geliyaan mashaqo weyn ay kala kulmayaanna dee inaanu xagga afka u dhiibina xagga dambe maaragtay uu fiiqu idha dabadii waa taasa qabso ayaa laga rabaa baabu karaahati alkhuruuji min almasjidi bacda aladaani ila bicudrin xataa yusaliya almaktuubata baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay qofku inuu masaajidkii ka baxo bacda aladaani adaanka dabadi ilaa bicudrin cudur inuu jira mooyaane cudurkaasi wuxuu noqon karaa inuu soo weysaysanayo wuxuu noqon karaa inuu xamaamka tegaayo wuxuu noqon karaa markaa wax kaloo muhiima oo la soo kulmay xataa yusaliya almaktuubata ilaa qofku faralka ka tukanayo macno la-aanun inuu iskaga baxa maaha can abi shacthaai qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya maca abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre la jirkiisaanu fadhina fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa faadana waxaa yeedhay almuadinu muadinkiibaa markaa dhawaaqay faqaama rajulu nin baa ka kacay min almasjidi masaajidka yamshi xaalow soconayo faatbacahu abu hurayrata basarahu abi hurayra isha la raacay oo sida isha ula raacay xataa kharaja ilaa uu ka baxay ay huwa ninkii min almasjidi masaajidkiiba waqaala abu hurayraa wuxuu yihi ama hada kamiya faqad casaaba alqaasim abalqaasim oo rasuulka uu caasiyey sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim marka arrintaas inaanay waxa weeye cudurdaar la-aan bannaanayn ayaa xadiidku inoo tilmaamayaa markuu saxaabigu siiqadan oo kale adeegsadu yidhaha rasuulkuu caasiyey iyo wixii la midana inay marfuuc tahay baa lagu xambaaraya baabu karaahati raddi rayxaani ligayri cudrin wuxuu baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiystay raddi rayxaani udugii inuu qofku celiyo ligayri cudrin cudurdaar la-aan u celiyo dee tusaale ahaan wax yaroo udgoon ama cadar markaa uu qof doono inuu kuu mariyo iyo wax yaroo udugoo fiican maaha inaad celiso inuu cudurdaar jiro mooyaane cudurdaarkii waxaa ka mid a dadka qaar baaba samboor lahoo urtaa iyo waxaa markay uriyaan bifta guraya oo xanuun ku kacaya soo ma markaa wuu odhan karaa dee xanuun baan leya walaale waad mahadsantahay ma raalli ahow jasaaka allah khayr can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man curida calayhi qofka loo soo bandhiga rayxaanun falaa yarudahu yaanu celin fainahu maxaa yeelay khafiifulmaxmali maxmilina waa la weri fainahu khafiifulmaxmili waa mid qaadistiisu ay fudud tahay ayibu riixi urtiisuna ay udgoon tahay rawaahu muslim marka noocyada cadarka oo dhan baa soo gelaya kana waa cadarka yaree udugaahe waxa weeye jaban weeye وعn أنس بن mالك رضي الله عنه أن النبy صلى الله عليه وسلم kاna wuxuu ahaa laa yrud الطيبa cadarka midaan celin buu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam rawaahu lbukhaari weliba rasuulkeennu cadarka wuu jeclaa cadarka iyo udgoonka rasuulkeennu wuu jeclaa sala allahu calayhi wasalam fawaa'id badan oo ibnulqayim qaarkood uu ku sheegaya zaadulmacaadka ayaanu hadda uduga iyo cadarku leeyahay ee garo markaa cudurdaar la-aan qofkii kuula yimaadaa in la celiyo lagu diido ma aha baabu karaahati lmadxi fi lwajhi wuxuu baab u yahay karaahiyeysiga la karaahiyeystay in qofka la ammaano filwajhi hortiisa laga ammaano liman khiifa calayhi mafsadatun ciddii looga boqo ee dhibaato iyo mafsado ayaan hortiisa lagu ammaanay mafsadadaasoo min ijaabin isla weyni isla yaabis noqoto ahaatay iyo wanaxwi waxyaabaha la midka ah wa jawaasihii iyo banaanida uu bannaan yahay ayuu baab u yahay qofka in hortiisa laga ammaanaa liman umina daalika fii xaqihi qof xaqiisa iyo shanigiisa arinkaa looga aamin yahay calaa kulli xaal qofka wejigiisa in laga ammaano maaha iyadoo la hortaagan yahy in la ammaano ma aha waa haddii la isleeyahay arrintaa dhib baa ka iman doonta oo qofka wuu isqaadan ama wuu kibri ama dadku iska sarraysiin ama khayr iyo wanaagu marka hore hayaybu waxa weeye joojin doonaa iyo waxyaabaa la midka qofka laakiin arrimaha aan looga baqanahayn isagu haddii allaba kuu roon yahay wanaagsan yaa hortiisa waa laga ammaani karaa sidaana wuxuu doonayaa sheekhu inuu isku waafajiyo axaadiidta qaar oo arrintaa diideysa iyo axaadiid kale oo arrintaas inay bannaan tahay laga faa'iideysanayo can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala samica anabiyu nabigu wuxuu maqlay sala allahu calayhi wasalam rajulan nin buu maqlay ninkaasoo yuhnii ammaanaya calaa rajulin nin kale ammaanaya oo wayutriihi ku xeel dheeraanaya fi lmidxati ammaanta faqaala wuxuu hi ahlagtum waa halaagteen aw qaactum mise waa jabiseen dahra rajuli ninka dhabarkiisi ma wuxuu yihi ahlagtum rajula mise qaactum dahra rajul buu yihi ninkii waa halaagteen waa disheen ise ninkii waxa weeye qoortaa jabiseen buu i muttafaqu calayhi ya marka waxaa laga qaadanayaa maanta qofka hortiisa laga ammaanayaa dhibteeda inay leedahay qaala wuxuu hi walitraa'una almubaalagatu fi lmadxi weeye waa in ammaanta lagu xeel dheeraado وعn abi bakrata radي الlahu canhu ana rajula nin baa dukira lagu sheegay cinda nabiyi nabiga agtiisa salى اllahu عalayhi wasalam faahnaa calayhi rajulu nin baa ku ammaanay khayra khayr faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam wayxakee qaطacta waad jabisay cunuqa saaxibik saaxiibkaa qoortiisii baad jabisay yaquuluhu wuxuu lahaa arrinkaa rasuulku miraaran marar dhowr jeer buu sidaa lahaa in kaana axadukum midkiin hadduu yahay maadixan mid uu xamaanayo laa maxaalata ay laabudda oo laga maarmaan ay u tahay inuu xamaanaa falyaqul ha yidhaahda axsibu kada wa kada saaya saasaan u malaynaya in kaana yuraa haddii loo malaynayo annahu kadaalika inuu sidaa yahay waxasiibuhu llah ilaahay baana xisaabaya sidaa ha yidhaahda walaa yuzakaa cala allahi axadun ha ilaahayna cidna loo taskiyeyn maayo ama walaa yuzakii u taskiyeyn maayo macnihi yaanu u taskiyeynin cala allahi axadan ilaahay cidna yaanu u taskiyeyn qofka oon u ammaanin waayo ilaahay baa cid walba yaqaana ka wanaagsan ee arrintaa mutaysta iyo ka aan wanaagsanayn ilaahay baa kala yaqaana falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqaa muttafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiidkana isku waafaqay وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا نبا جعل وحو قد يمدح إنه أمان عثمان رضي الله عنه فعمد وحو قستي المقداد مقداد أيا وقستي فجثى على ركبتيه وجلب جوك سدي لبدا جلبه مركا كفريستي وكان وحانها مقداد كاسي رجلا ضخما مركا بورا بوها فجعل وحو قد يحثو إنه وحوي كشبه في وجهي وجهي سالح أصبع قرورح إنه قرورح وجهي كقصيره intuu u jilba joogsaday ayuu waxa weeyaan maaragtay bilaabay fa qaala lahu cuhmaanu cuhmaan baa ku uri maa shanuk arrinkaagu waa maxay maxaa ku helay maxaad ninkii ammaanaysay indhaha ugaga saydhaysa ciidda fa qaala wuxuu yihi ina rasuula allahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa ra'aytum markaad aragtaan almaddaaxiina kuwa ammaanta badan ee dadka ammaana faxthuu fii wujuuhihim uturaaba wejiyadooda ciid ku saydha waxaa abaal gud uga dhigtaan inaa wejiga ciid kaga saydhaan gebigooda rawaahu muslim marka axaadiidtaasoo dhami waxayna tusaysaa ammaanta weliba qofka hortiisa laga ammaano in la yskaga fogaado hadday lagama maarmaan qofka ay noqotona sidaa ha idhahda axsibu fulanan kada wa kada wallahu xasiibuh sidaa ha idhahda walaa nusaki cala allahi axada sidaasaya saasaan u malaynay ma fahanti qaala sheekhu wuxuu uhi fa haadihi laxaadiiu axaadiitani fi nahyi diidista laysu diiday arrinkaasi ammaantaasi ayay ku saabsan tahay wa jaa'a waxaa ku soo arooray fi libaaxati bannayntana axaadiidu kaiiratu saxiixa axaadiid fara badan oo saxiix ah qaala alculamaau culimmadu waxay idhaahdeen wa dariiquljamci sida loo jamcinayaa bayna alaxaadiidi axaadiidtani an yuqaala waa in la idhaah in kaana almamduuxu cindahu in kaana almamduuxu hadduu yahay kan la ammaanaya cindahu agtiisa miduu yahay oo haysto kamaalu iimaanin wayaqiin iimaan iyo yaqiin dhammaystiran wa riyaadatu nafsin iyo nafta oo uu tababaray khayrka iyo wanaagga ku tababaray wa macrifatun taamatun iyo garasho dhammaystiran bixaysu meeloo laa yaftatinu aanu ku fitnoobahayn ammaanta walaa yaktaru bidaalika arrinkaana aanu ku degmahayn walaa talcabu bihi nafsuhu naftiisuna aanay ku ciyaarahayn falaysa bixaraamin xaaraan ma aha walaa makruuhin makruuhna maaha in la ammaana oo weliba hortiisa laga ammaana wain khiifa calayhi haddii qofka se looga boqo shayun min haadihi lumuur shay arrimahaa ka mid a sidaa inay naftiisu ku ciyaarayso ama uu ku fitnoobayo ama iscajabinayo ama dadka inuu ka sarreeyo moodayo kuriha waa la karaahiyeysta madxuhu in la ammaano fii wejhi hortiisa laga ammaano karaahatan shadiidan karaaha daran wa calaa haada tafsiili tafsiilka noocaas iyo kala saaristaasaana tunazalu lagu dejinayaa alaxaadiiu axaadiidta almukhtalifatu kala duwane fii dalika arrinkaa ku saabsan wa mima jaa fi libaaxati banaynta waxyaabaha axaadiidta kusoo aroortay waxaa ka mid a qowluhu rasuulku hadalkiisuu ku yihi sala allahu alayhi wasalama liabii bakrin radia allahu canhu arjuu waxaan rajaynaya an takuuna minhum inaad ka mid noqoto inaad ka mid noqoto hee kuwa albaabada jannada oo dhan looga yeedhayo xadiidka waa inagii soo maray ay min aladiina yudcauna min jamiici abwaabi ljannati lidukhuuliha inaad ka mid noqotaan rajaynayaa kuwa looga yeedhaya albaabada jannada oo dhan si ay uga galaan wa fi lxadiidi alaakhari xadiidkii kalena waxaa ku sugnaa lasta minhum ka mid ma tihid ay lasta ma tihid min aladiina kuwa yusbiluuna u isbaalinaya u jiidaya usuurahum guntiyadooda khuyalaa kibir iyo markaa waxa weeye isla weyni wa qaala waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama licumara radia allahu canhu maa ra'aaka kuma arkaa shaydaanu shaydaanku saalikan adigoo maraya fajan dariiq ilaa salaka wuxuu maraa fajan dariiq hayra fajika dariiqaaga aan ahayn ha dariiqaan kaaga ahayn buu maraa hadduu shaydaanku dariiq kugu arko marka labadan saxaabi oo ahaa labadii sheekh ee saxaabada rasuulka iyo ummadda uguna fadli badnaa rasuulka dabadii ummaddan iyo dadkaba yani bacd alambiyaa warusul ayaa sidaa uu ammaanay ya sidaas ayuu rasuulku u ammaanay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi wal axaadiiu axaadiitu fi ibaaxati ibaaxada xaalay ku saabsan tahay kaiiratu way badan tahy waqad dakartu waanan sheegay jumlatan min atraafiha jumladiiyo markaa qeyb atraafteeda ka mida baan sheegay fii kitaab iladkaar kitaabka la ydhaha kitaab iladkaar baan ku sheegay buuri sheekhu oo kutubtiisa ka mida marka calaa kulli xaal axaadiidta maanta kusoo aroortayna sidaas ayaa loo jamcinayaa marka haddaba la ammaanaya had iyo jeer madaxda iyo dadka waxhaysta iyo dadka ammaanaya had iyo jeer ilaahay daraaddii kama aha ma fahanti waxay u ammaanayaan had iyo jeer inay wax ka helaan oo ama darajo iyo shaqo iyo xoola iyo lacag iyo wax la mid a inay ka helaan hadduu qofku taa usii dee ammaanayana kaba daranoo waa lugooyo oo qofkii basharka ahaa ayuu waxa weeye lugoynayaa khayrka qofka ku suganna waxa weeye waa lagu ammaani karaa gaar ahaan marka baahidu ay jirtay loo arinta noocaasa maslaxa ay keensanayso ama lagu dhiirigelinaayo khayrka iyo wanaagga halka aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين